horta nasiib dara waay in magaalo weyn oo magaaladeena oo kale ah sanadka labada kun iyo labaatan iyo saddexda in koronto la-aan maaragtay laga hadlo lixdan sane kadib markaan qaadanay xornimada kenya laakiin waa dhibaato oo hadda taagan waa dhibaato soo jirtay laakiin waxaan rabaa inaan u sheego reer wajeer mar kastaba xildhibaanadiigii horena wax fiican way ka qabteen anigana wax baan ka qabanaya arrintan korontada waa ka hadalka korontada way dhammaan doontaa in laga hadlo koronto la-aan ayaa ka jirta wajeer way dhammaan doontaa laakiin waxay dhahaan soomaalida meel hoo u bahan ilaa ay ka dhacayso dadka baahida weli way haynaysaa magaaladeena dhaqsaay aada u kortay korontada magaalada u baahan tahay waxaa waaye three point three megawatts waxaan korontada oo magaalada wajeer waxaa loo qaadaa ilaa iyo tarbaj waxaa loo qaadaa ilaa iyo grif ilaa iyo heley ilaa iyo meelahan kaloo dhan oo dhow marka waxay noqotay markaan dimaankii yacni ama rabitaankii korontada kor u kacay aad mashiimihii magaalada yeelayna intii hore waay dalkeenna sanadihii lasoo dhaafay waxay isku dayeen koronto in la geliyo guri kasta waxaad arkaysaa aqal hoori oo koronto la gelinayo taasoo sii jirta ayaa mashiimihii haddana naga sii hallaabeen marka waxaad ogtihiin bilihii hore ilaa iyo bisha kow iyo tobanaad dhibka ma jirin korontada laakiin dhammaadkii bisha kow iyo tobanaad mashiinta ugu weyneeda naga hallawday oo maaragtay waxaa la isku dayay in la hagaajiyo laakiin waa inoo suurtageli wayse waxaan la kulmay wasiirka oo korontada ama energyga mudane jirjir ilaa iyo afar goor waa la kulmay waxaan la kulmay p s ka wajeeraan keenay wuuna ka hadlay waxaan la kulmay m d ga ama managing directorka kenya power shirkadda oo soo saarka korontada intaasoo jeer waxay noqotay topic oo kenya oo dhan laga hadlayo laakiin hadda waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo reer wajeer hadda waxaa maanta soo saarka sitimarka wajeer hal dhibac todoba one point seven megawatts midda loo qaybinaya magaalada maalin dhabeed waxaa noo imaaday mashiin afar boqol oo kilowate baa laga keenay naloo keenay hadda waxaa noo imaanaysa mashiin kale oo lix boqol iyo konton kilowate isku darkooda waxay noqonaysaa hal megawatt waxaa haddana aan samaynay oo dowladda ay noo samaysay in ay soo kireeyaan mashiin oo soo saarkeeda uu yahay one point five megawatts